bsmi اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالlahi mحamed بn يزيد بn majة raximh اllah taعalى bab man kana mftaaxا lلkhayr bab ay hada kani bab bab waay man kaana qofkii ahaaday miftaaxan lilkhayri furo u ahaaday khayrka yacnii qof khayrka fure u noqday wa bilisnaadi qaala xadathana alxuseynu bnu اlxasan almarwasiyu wa huwa saduuqu rawaa lahu tirmidiyu wabnu maajah qaala xadathana muxamed bnu abi cadiy wahuwa moxamed bnu ibraahim ibn abi cadiy hiqat xadiiduhu fi lkutub الsita qaala xadaثna mxamed bnu abi xumaydin wahuwa alansaariyu الzuraqiyu laqabhu xamaad ayaa lagu naanaysaa waa ضaciifu rawaa lahu tirmidiy wbnu maajah qaala xadaثna xafs bnu cubayd اllahi bni anas wayuqaalu cubaydullahi bnu xafsinna waa layraa walaa yaصxu dalika صدوq rawى lh الbخاaري ومsلم والتirmidي والنsائي وبن mاaجة عن أنس بن مالك qال qاla رsuul الlahi صلى الlه عليه وسلم إna min الناasi dadka mafaatiixa kuwa furayaal ah ayaa ka mid ah lilkhayri khayrka furayaal u ah maqaaliiqa kuwa marka xirayaal ahoo xiro lishari sharta kuwa xiro ayaa ka mid ah dadka waina min annaasi dadka waxaa ka mid ah mafaatiixa lishari furayaal sharta furo kuwa u ah maqaaliiqa lilkhayri khayrka xirayaal u ah oo khayrka xiro fatuubaa laan jannaad waxay u sugnaatay liman jacala allahu qofka u alla ka dhigay mafaatiixa lilkhayri khayrka uu furayaal uga dhigay calaa yadayhi gacantiisa uu uga dhigay labadiisa gacmood waweylun cadaabna liman baa iskale ja-ow alla yacnii uu u sugnaaday jacala allaahu alla uu ka dhigay mafaatiixa shari sharta furayaalkeeda uu ka dhigay faduubaa liman jacala allahu mafaatiixa alkhayri calaa yadayhi laan jannaad waxay u sugnaatay qofkau alla yacni ka yeelay khayrka furayaalkiisa gacantiisa uu uga yeelay cadaabna wuxuu u sugnaaday liman jacala allahu mafaatiixa shari calaa yadayhi sharta furayaalkeeda gacantiisa kuwa uu yeelay ayb xadiidkan marka sanadkiisa moxamed bnu abi xumeyd ayaa ku jira ninkaas xamaad lagu naaneyso isaguna waa daciif laakiin xadiidka soo socdo ee dambe kan ku xigo ee cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam asna uu ku jiro daciifka ah yaa iyo kan waa isxoojinayaan xadiidku waa xasan markaas duruq kalena waa ku yimid oo mursal daciifa iyo waxbaa soo arooray marka la isu geeyo duruqdaasi xadiidku wuxuu noqonayaa xasan ayb marka xadiidku wuxuuna ka hadlay tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir sababta ou cilmiga usoo dhexgeliyeyna waxay tahay khayrka furayaalkiisa waxaa lagu noqdaa cilmi iyo ogaal oo qofku haddii uu jaahil yahay furo shar unbuu wataa waayo wax fiican iyo wax xun ma kala garanayo qofku un markuu cilmiga yacni laba shayba qofka sacaadadiisa uu uga baahan yahay cilmun yubasiruhu cilmi wax tusaayo iyo wuxuu u baahan yahay waa himatun turaqiihi iyo himo kor u qaado waana labada ibnulqayim kitaabkiisa miftaaxu daari sacaadaha uu uga hadlay waaye iraadada iyo cilmiga cilmiga juska koowaad badankiisa ama kulligiisba cilmi unbuu ka ayuu ka sheekeynaya juska labaad xataa xoogaa ka mida cilmigou ka waramaa ka bacdina qeybaha kalena iraadada iyo uga hadlaa waana ilaahay wuxuu ku ammaanay ambiyada oo wadkur cibaadana ibraahima waisxaaqa wayacquuba ulil aydi waalabsaar dad karti u leh daacada iyo xaqa ku camalfalkiisa aragti dheerna u lahoo sharcigii iyo wixii fiicnaa iyo kala garanayo iyo waxa xun ayb marka calaaqada ka dhexaysa de baabkan iyo cilmiga sidaas waay macana waayo qofku miftaaxa alkhayr miqlaaqa shar wuxuu ku noqon karaa keliya inuu horta asal cilmi baa u ah macana ayb hadduu isku dayo qof aan cilmi lahayn inuu wax halliyo ama uu wax islaaxiyo shar unbuu sii siyaadinayaa oo waxa ka dhalanayo waxuu sameynayaaba ka badan waxa uu raadinayo marka waxaa ku dhacaya raama nafcan fadara min gayri qasdi wamin albiri ma yakunu cuquuqa wa bihi qaala xadahanaa haaruun bnu saciidin alayliyu wa huwa hiqat faadil muslim abu dawud nasaa-i bnu maaja baa u wariyaan ayb abu jacfar qaala xadahanaa cabdullaahi bnu wahbin wahuwa almisriyu hiqat imaamu faqiih qaala akbaranii cabduraxmaan bnu zayd bni aslam cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam isaga waa daciif tirmidi ibnu maaja baa u wariyaan waana yacni tafsiirka imaamow ku yahay haddaad maqashaan tafsiirka ibnu zayd sidaasuu qabaa cabdiraxmaan kan wa tafsiirka waxaa ku badan qaala ibnu zayd isaga waa cabdiraxmaan kan wa aaduu tafsiirka u yaqaanay laakiin xadiidka daciif buu ahaa weliba waa waa darnaayay dacfigiisa xaakim mustadraga ayuu xadiidkii wuxuu ka soo saaray aadam markuu khadiicada galay dembiga uu galay geedda uu cunay xadiidka dhahaya nebiguu ku tawasulay ninka ku jira waayo madaaruhu kulluhu cabdiraxmaankaasaa ku jira cabdiraxmaankana marka yacni aada u daciif wahay bacdi la-ima waxay yidhaahdeen yacni aad bay u fogeeyeen yacni xagga dacfigiisa ayb tafsiirkiisu marka aada u yaqaanay tafsiirka laakiin xadiidku daciif buu ku ahaa marka dacfiga ninkan iyo kii hore haddii laysku kabo xadiidku marka xasanu iska noqonaa can abi xaazimin huwa salamatu bnu dinar can sahl bni sacdin ana rasuula اllahi sal ly slama qaala nabigu wuxuu yihi ina lihada اlkhayri khayrkan khasaa-ina ayuu leeyahay kaydad khasnado walitilka alkhasaa-ini khasnadahaasna mafaatiixa furayaal ayay leeyihiin faduubaa laan jannaad waxaa iska leh licabdin addoon jacalahu llahu alla uu ka yeelay miftaaxan lilkhayri fure uu ka yeelay khayrka uu furo uga yeelay miqlaaqan lishari shartana aalad xirto uu ka yeelay waweylun licabdin jacalahu llahu waadi naareed iyo cadaab waxaa iska leh addoon jacalahu llahu alla uu ka yeelay miftaaxan lishari sharta ku furo miqlaaqan lilkhayri oo uga yeela kan iyo kii hore isku macno waay marka ayb marka de qofku hadduu rabo marka mafaatiixa alkhayr inuu gacanta ku dhigo asal iyo aasaas waxaa u ah mifta yani mafaatiix alkhayr tawxiidka asal u ah waayo tawxiidku bacdi la-imana waxayba tilmaameen wahb bnu munabih ayuu ahaa laa ilaha illa allahu miftaaxu ljanna laa ilaha illa allahu waa furihii jannada markaasuu yihi furo makuu furayaa ilka hadduusan lahayn maya ilkihii acmaashii waay marka aasaaskii horta inaad furo haddaad rabto gacanta ku dhigto furaha khayrka waa inaad horta tawxiidka gacanta ku dhigtaa ood markaa yacni qof muwaxida aada noqotaayo wixii ilaahay lahaa cid kale aan wax ugu daraynin xadiidkiina waa too ah markuu qofka weyse qaato ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluhu ou yidhaahdo qiila lahu waxaa loo dhahayaa jannada irdaheeda sideedka a midkaa doonta ka gal tawxiidkaa u furaaya marka mafaatiixa alkhayr rasuulkii khayrka imaamka ku ahaa ee sunnadiisa iyo axaadiidtiisa iyo iyadana marka yacni haddaad rabto inaad khayrka furayaalkiisa aada hesho inaad ogaatid waa lagama maarmaanood xaggiisa ka ogaatid ayb qaala baabu hawaabi mucallimi nnaasi alkhayra baabu bayaani hawaabi mucallimi nnaasi dadka midka barayo thawaabtiisa caddaynteediibuu u baab yahay alkhayra baraayo khayrka kan dadka khayrka baro ajarka uu helayo wa bihi qaala xadahanaa hishaamu bnu camaar qaala xadahanaa xafs bnu cumar can cuhmaana bni caطaa wa cuhmaanu bnu caطaaءi bni abi muslim alkhuraasaaniy abu mascuud almaqdisiy daciifun rawaa lahu abu dawuuda fi الnaasikh wabnu maaja abu dawuud fi الnaasikh khad waa ramsigiisa khad khadu waa naasikh kitaabka magaciisay ka taagantahay daalkuna waa abu dawuud ayb ninkan afraad ibni maaja uu ka mid yahay marka kutubu sita laga hadlaayo ibnu maaja unbaa ka soo saaray waayo abu dawuud sunanka ugama warinine wuxuu uga wariyey sunanka kitaab aan ahayn oo kitaabu naasikh isaguna waa daciif can abiihi wa acطaaءu bnu abi muslim alkhuraasaaniy saduuqun yahimu kahiira wyursilu wayudalis rawaa lahu muslimu walarbaca can abi dardaa qaala samictu rasuula اllahi sal l slam nabigaan maqla yaquulu isagoo dhahayo inahu sha'niye layastakfiru lilcaalimi caalimka waxaa u dembi dhaaf dalbo man fi samaawaati ciraryaalo kuwa ah waa malaa'igtii iyo iyo waman fi lardi dhulka korkiisa dadka ah yani aad yani makhluuq ah xata alxiitaanu mallayga xataa fi lbaxri badda dhexdeeda ah waa u dembi dhaaf dalbaa shalay aan soo marnay xadiidkan oo kale isaga hadda sanadkan waa daciif laakiin asaaniid kaleu ku yimid xadiidka bimajmuuci turuqihi waa xasan ayb sababta marka qofka khayrka dadka baraayo ay ugu dembi dhaaf dalbayaan xayawaanka iyo dadka iyo dhanna waayo raaxadooda waayo xuquuqda ay leeyihiin ayuu dadka baraa waxa ay ka mudan yihiin dadku ay ka mudan yihiin waxa noolaha ah ama xayawaan ha ahaado ama dad ha ahaado gaal ha ahaado muslin ha ahaado xayawaan ha ahaado waxa ay xuquuq leeyihiin kan dadka baraya waa ninka waxyiga yaqaano oo dadka khayrka u sheego waxay ugu abaalgudayaan marka in ay iyagana ay istikfaar u dalbaan baynamaa cagsigiisa qofka dadka sharta iyo xumaanta ku hogaamiyo qofkaasi waa laga raaxaystaa markuu dhinto oo xadiidkii muslim ku jiray wuxuu ahaa nabiga sal ll l slam oo joogo ayaa janaaso lasoo agmariyey markaas ayaa waxa uu yidhi mustariixun ow mustaraaxun minhu waa mid raaxaystay ama mid laga raaxaystay waay markii la weydiiyeyna waxa uu yidhi ina alcabda alfaajira addoonka faajirka ah tastariixu minhu waxaa ka raaxaysto annaasu dadka washajaru waddawaabu geedaha iyo xayawaanka dhulka ku socdo ayaa ka raaxaysto wa ina alcabda asaalixa addoonka wanaagsanna yastariixu min tacabi dunya wa nasabihaa adduunyada iyo daalkeedu ka raaxaystaa nina marka waa raaxaysanaa nina waa laga raaxaysanaa ee qofkaa marka addoonka xumaanta sameeya dadka xumaanta baro waa laga raaxaysana waayo wuxuu sabab u yahay dhulka cuquubaadka dhulka ka dhacayo sababuu u yahay bacdi al aathaarna waxay tilmaamaysaa dadka dhulka shimbiraha iyo xayawaanka dhulka ku jira hoostiisa iyo kulligood waxay lacnadayaan qofka macaasida la jahrayo sameynayo waayo marka abaarta iyo roobka iyo bi- roob la-aanta iyo biyo la-aanta ku dhacayso isaga markaa ayaa sabab ugu ah waayo marka dhulka fasaadka uu kamu kasoo muuqdo dadkii marka abaaro ayaa lagu salladaya abaartaas bani aadamka iyo jinniga waayo wax sababta u aan waayo iyagaa la kallifay iyagaa awaamirtii alla ka tegaayo markaasuu ilaahay iyagii marka ciqaabtoodiibaa waxaa ka dhalanayo jafaaf iyo qallayl iyo abaar xayawaankiibaa marka dhib ay ku yihiin kuwaas macsida sameynaya ayb wa bihi qaala xadaanaa axmed bnu ciisa almisriyu qaala xadaanaa cabdullaahi bnu wahbin can yaxya bni ayuba wahuwa algaafiqiyu almisriyu saduuqu rubama ahda xadiiثhu fi اlkutb الsitة can sahl bni mucaadi bni anas wahuwa aljuhaniyu laa ba'sa bihi ilaa riwaayaati zabaan canhu zabaan ninka la yidhaha markuu ka warinaya isaga marka waxaad iska ilaalinaya un riwaayat zabbaan can sahl bni mucaad sahl bni mucaad markuu ardaygiisa ou noqdo cidda ka warinaysa zabbaan markaas waa dacfi baa jirayo laakiin hadduunan ka warinin sida hadda aan hayn oo kale laa ba'sa bihi can abiihi ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala waxau yihi nabiga man callama cilman qofkii cilmi baro yani man callama gayrahu cilman qofkii baro falahu wuxuu leeyahay ajru man camila bihi qofkii cilmiga yani cilmigaa ku camal falay ajrigiisa laa yanqusu ka nuqsaamin maayo min ajri alcaamili kan sameeyey ajrigiisa shay-an ka nuq ay shay-an ka nuqsaamin maayo ama laa yanqusu ma nuqsaamayo min ajri alcaamili kan sameeyey ajrigiisa xaggiisa kaga ka nuqsaami maayo ayb tanna marka waxaa ku jiro thawaabka uu helayo qofkii dadka khayr baro ayb cilmigaas marka de sacaadatu dunya waalaakhira cilmiga laga helayo waa cilmiga sharciga culumtan kale hadday xataa soo galaanna si haanawi unbay isaga soo gelayaane awaliyan waxaa laga hadlaya waa qofka badbaadadiisa cilmiga ka shaqeynaya wbihi qala xadaثna ismaaciil bnu abi karimata alxaraaniyu wa ismaaciil bnu cubayd ibni abi karimata alxaraaniy hiqat yuqrib nasaa-i ibnu maajah baa u wariyaan qofka haddii la yidhaha hiqat yuqrib wixii uu isagu la gooni noqdaa mararka ama uu cid kale ku khilaafo ayaa laga tegaa wailaa hadduunan cidna khilaafin dhib male xadiidkiisu qala xadaثna mxamed bnu slma wahuwa albahiliyu hiqat can abi cabdالraxiim ayb abu cabdالraxiim khalid bnu abi yaziid ibni simak ayaa la yidhaha hiqatun qala xadaثanii zayd bnu abi unaysata wahuwa اljazariyu hiqat lahu afraad xadiiثuhu fi اlkutub sita can zayd bni aslam waa hiqa isagana can cabdillaahi bni abi qataadata can abiihi oo abu qataada alxaariث bn ribciy qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama nebigu wuxuu yidhi khayru maa yukhalifu اrajulu khayru maa shaykan ugu khayr badan yukhalifu اrajulu qofka uu ka tago min bacdihi gadaashiisa uu uga tago halaaثun saddex waayo yani shaykan ugu khayr badan waxa kan ugu fiicanoo qofka uu gadaashiisa uga tago ku reebo saddex waayo waladun saalixun walad saalixoo wanaagsan yadcuu lahu isaga usoo duceeyo walad saalixa oo wanaagga ku tarbiyeeyey oo usoo duceynayo wa sadaqatun iyo sadaqo tajrii soconayso oo aan go-aynin yani muddo soconayso yabluquhu ajruhaa ajrigeedu waa soo gaarayaa isagay soo gaa ayuu soo gaarayaa iyo wa cilmun cilmi cilmiga oo yucmalu bihi lagu camal falayo bacdahu gadaashiisa cilmi uu akhriyey oo lagu camal falaayo gadaashiisa maxalushaahidka marka taasuu ka rabaa qofka dadka cilmiga baro khayrka baro gadaashiis marka ay dad ugu camal falaan ilaahay ku caabudaan ajri aan go-aynin wy waxyaabaha qofka uu reebana waxa ugu fiicanay ka mid tahay ayb ayb marka dadka wakula shayin axsaynaahu fi imaamin mubiin wanaktubu maa qadamuu waaathaarahum alla wuxuu leeyahay waxaan qoraynaa waxay hormarsadeen oo acmaala iyo wa aathaarahum raadkooda waxay gadaal uga tageen labadaba ilaahay waa qoraa marka aathaartaasi wax fiican hadday yihiin waa wax fiican hadday wax xun ay yihiinna dembigeeda waa yeelanaa qofka hadduu wax xun dadka baray shar aan la aqoonin hadduu isagu dadka baray waa uun dembigeeda waa u soconayaa labadii yacnii xadiidkii nebiga sal ll ly slam waatou ahaa naf gardarro lagu dilo oo dhiig xaaraan dhulka korkiisa lagu daadiya ma jiro ilaa libni aadama alawala kiflun minha bani aadamkii koowaad ee dilka jideeyey nasiib buu ku leeyahay waayo isagaa dadka tusay waxaad ka tegaysid marka waa ina aad uga fiirsato marka ilaahayna marka dadka wan wanaagsan oo ambiyada ilaahayna waxay jeclaayeen wax wanaagsan inay ka tagaan suuratu saafaad waa ku aragteen wataraknaa calayhi fi اlaakhiriin yani qofku inuu dikri wanaagsan ummadda dhexdeeda oo uga tago waa waxa dadka wanaagsan ay ku taamayaanay ku fakeraan wey laakiin haddaad dadka uga tagto dhibaato iyo shar-un iyo dad isku isku dirdirkii aada samaysay hadday dad kusii dhimanayaan weli ood adigiina maqan tahay ood dhimatay kuwaad dhumisay ood shirkiga diin uga dhigtay oo bidcadii diin uga dhigtay adeena aada iska dhimatay oo weli furihii aada u dhiibtay ayagu haystaan dembigiisa waxbaad ku yeelanaysaa haddaad wanaag uga tagtayna waa kaan ayb marka cibraa ku sugan waxaan arkaynaa dad badan oo dhintay culummo waaweyn ahaa oo qaar ay qoraallo ka tageen ummadda anfacay qaar ay ka tageen wax yacni markaa sawtiyaad iyagu markaa laga duubay oo duruus ah oo ilal aana dadku ay dhegaysanayeen ayaguna ay dhinteen oo mar walba looga duceynayana waa aragnay dad waxaan kaloo aragnay waxyaabo xunoo ay duubeen ilaa maanta la dhegeysanaya ee kale heesaha iyo waxyaabaha xunxuna ka midan ayb qofku marka intuu nool yahay wax wanaagsan inuu ka tago inuu ku fekero yaa la rabaa ayb wacilmun yucmalu bihi bacdahu meeshaasu ka rabaa marka qaala abulxasan waa ziyaadaadka kitaabka waxadahanaa abu xaatim abu xaatimkan marka waa moxamed bnu idriis alraaziy qaala xadahanaa moxamed bnu yaziid bni sinaanin alruhaawiy ninka laysa bilqawiy rawaa lahu النasaa-iyu fii musnadi caliyin bacdi nusq marka xadahanaa ma ku taallo waa ka dhacday madbuucana sidaas waayo wuxuu dhigayaa waxadahanaa abu xaatim moxamed bnu yaziid ayuu dhahaa galad waayo abu xaatimkan waa moxamed bnu idriis alraazi moxamed bnu yaziidna waa sheekhiisa uu ka warinayo waay asa abu xaatim moxamed bnu yaziid in la dhaho ma aha ayb moxamed bnu yaziid bni sinaan alruhaawiy laysa bilqawiyi rawaa lahu annasaa-iyu fii musnadi caliyin aawo marka ibnu maaja rawaa lahu ibnu maaja maxaa loogu dari waayey ibnu maaja sababtoo ah hadalkan intan ibnu maaja ma lahanba ardayga ibnu maaja abulxasan alqataan waayo waxa ziyaadaadkan la yimid ziyaadaat abilxasan cala sunan waay saa darteed ninka oo isagu wax ka warinayo haddii aslan ibnu maaja uunan axaadiidtiisa kale uunan waxba uga warinin ramsi ma looga dhigaayo marka walidalika waxaa ramsi looga dhigay cas cas marka waa nasaa-i fii musnadi caliyin ayb yow ka warinayaa qaala xadahanaa yaziid bnu sinaan yaziid bnu sinaan yacni abaahu waa daciif ninkan rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja ibnu maaja marka kan halkan maahna meelo kaloo uga wariyay isla kitaabka ah qaala xadaanii zayd bnu abi unaysata halkaasuu ka waafaqay marka nasaa-i soo ma arkaysa haddii uu nasaa-i mari lahaay xadiidkii hore aan kasoo qaban ismaa ka bilawda ismaaciil yacni ibnu maaja kasoo bilow ismaaciil ku-xije moxamed bnu salama abu cabdiraxiim isaga iyo zayd bnu abi unaysa meeqaa udhexayso afar qof haddana meeqaa udhexayso abu xaatim moxamed ibnu yaziid yaziid ibnu sinaan saddexa haddana udhexayso marka waa culuwigii nisbiga culuwigii nisbiga ahaa waaye ee muwaafaqada ama bedelka iyo kuwaya wayaalkii la dhihi jiray sababtaasuu marka u keenaa abulxasan alqataan sidan wabihi marka wuxuu yihi can zayd bni abi unaysata can fulayx bni sulaymaan dariiq kaluu sii mara marka can fulayx bni sulaymaan can zayd bni aslam can cabdillahi bni abi qataadata can abihi qaala samictu rasuula اllahi sal ly slam fadakara alxadiida wabihi qaala xadaanaa muxamed bnu yaxya wahuwa duhliyu qaala xadaanaa muxamed bnu wahbi bni caطiyة waa mحamed بn whb بn سacيid بn caطyة الdmashqiي صaduq rawaa lah الbخariي وبn maaجه qala xadaثna الwlيd بn mslm wahuwa ثiqaة yudls qala xadaثna marzuq بn abi اlhudayl wahuwa الثaqafiyu layin الxadيiث rawaa lahu abu dawud fi manaqib الأnصاr wbn maaجة abu dawud fi manaqib الأnصاr sad waay ramzigiisa sad saad iyo daal isku dhegan saadkuna wuxuu ka taagan yahay manaaqib اlansaar ansaarta daalkuna waa abu daawuud ninkan marka min afraadi ibni maaja waa lagu dari karaa waayo ibnu maaja keliya sitada ka wariyey amaa yacni abu daawuud meel kaloo uga soo saaray ayb waa daciif isaga marka layin اlxadiid waaye qaala xadaثani الzuhriyu qaala xadaثanii abu cabdillahi اlأgar wahuwa salmaan almadani hiqat can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yihi ina mima yalxaqu اlmu'mina waxaa mu'minka haleelaya waxaa ka mida min camalihi camalkiisa xaal uu ka mid yahay iyo waxasanaatihi xaal uu ka mid yahay bacda mowtihi dhimashadiisa ka gadaale cilman ayaa haleelaya cilmi cilmiga oo nasharahu uu faafiyey cilmi uu faafiyey madbuuca wuxuu qorayaa cilman callamahu wa nasharahu usuusha khadiga ah iyo misbaaxu sajaajaha buusiirina waxaa ku qoran cilman nasharahu cilmi uu faafiyey wa waladan iyo ilmo saalixan wanaagsan tarakahu ou ka tegay wa musxafan musxaf warahahu oo waqfay waay musxaf ou dhaxal siiyey macnaha ou waqfaya hadda loo jeedaa ow amase masjidan masjid masjidka oo banaahu ou dhisay ow beytan ama guri libni sabiili musaafirka u sugnaaday oo banaahu ou dhisay guri ou musaafirka u dhisay yani carabta awqaafta waa ku badnayd waqtiyada islaamka yani waqafka islaamkaa la yimid waxaa la samey jiray marka meelaha musaafirku ou maraayo oo safarku ou ku badan yahay ee yacni lama degaanka ahee geedaha aysan ka agdhoweyn oo kale in guryo inta laga dhiso gurigaas waqaf laga dhigo musaafirka ou galo xoogaa ou ku qayluulsado ama uu xooga ku nasto seexdo kadibna ou ka tago musaafirkaa marka seexanaa ajaraa laga helaa gurigaas na waa hab marka waxyaabaha wax loo waqfo ka mida ow naharan ama ow beytan libni sabiil waxaa kaloo banaahu wuxuu noqon karaa guri inta la dhisay ijaar laga qaado musaafiriinta lagu caawiyo marka ayb ow naharan ama webi ajraahu ou dureeriyey yacni ceel ou qoday ama webi ou dureeriyey macnuhu waxay tahay far ou soo jiiday webigii maalan halkaas oo kale u maraa keli ayuu kasoo jeexay far ou soo bixiyey ummadaa ku waraabsato beeraa lagu waraabsadaa xoolaa cabo dadkaa cabo ajar buu ka helayaa marka taana ayb ow sadaqatan ama sadaqo akhrajaha ou ka bixiyey min maalihi maalkiisa ou ka bixiyey fii sixatihi caafimaadkii dhabkiisa dhexdeeda wa xayaatihi iyo noloshiisa dhexdeeda yacnii intuu nool yahay ou caafimaad qabo maalkiisa uu ka bixiyay marka waxaa ku jira xafi iyo isku boorin intaad caafimaad qabto inaad maalkaaga aada wax ka baxsato intaad caafimaadka qabto haddaad maalkaaga adoo nool gooyso thuluth iyo lagugu xadidi maayo markaas waayo wasiyo iyo dardaaran maa tabaruc oo bacda mowtika lala sugaayo ma aha haddadaan baadba maalkaagii nus waa gooy kartaa nuskaas waxaasaan u gooyey waqafaad ka dhigay adaana maamulayo haddaad doonto iyo cid ama ciddaad u dhiibato ayaa maamulayso ayib meeshaas marka macnahaasa ayaa ku jira amaa marka aad dhimanayso adoo jiran oo kale laakiin maskaxda ka fayowna marka adoo jiranoo maskaxda ka fayow aada wax maamulanaysana maskaxda ka fayow waxaan ujeedaa adoo jiran aada rabto inaad dar marad makhuufa loo dhiman karo oo ku hayana tabaruca aada samaysaa waxuu iska noqonaa wasiya markaa saddex meelood meel unbaad xaq u leedaha ka badan ma lahaanaysid iyada lafteedu waa fiican tahay inaad la timaado oo xadiidku ma diidaayo markaas wax ma dardaarmi kartid ma lagu lahan laakiin waxaa fiican adoo caafimaad qaba inaad wax la baxdo ayb talxaquhu taasoo haleelayso sadaqadaasoo haleelayso min bacdi mowtihi dhimashadiisa ka gadaale ayb cilman nasharahuda waa maxalu shaahidka marka wa bihi qaala xadahanaa yacquub bnu xumayd bni kaasibin almadiniy soo marnay qaala xadaanii isxaaq bnu ibraahim can safwaana bni sulaymin abu cabdillaahi الzuhriy hiqat muftin waa fadwoo jiray caabidun rumiya bilqadar rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can cubayd اllahi bni طalxata wahuwa abulmuطarif maqbulu abu daawuud ibnu maajaha u wariyaan oo ninkan xoogaa nooc jahaala ku jirta can اlxasan اlbasriyi can abi hurayrata meeshaan inqiطaac baa ku jira lianna alxasana lam yasmac min abi hurayra ana الnabiya salى اllahu عalayhi waslama nabiga qaala wuxuu yihi afdlu sadaqati sadaqa midda ugu fadli badan an yatacalama almar'u اlmuslimu qofka muslimkaa inuu barto cilman cilmi huma yucallimuhu ou baro dabadeed akhaahu lmuslima walaalkiis muslimkaa dabadeedna ou baro xadiidkan isnaadkiisu waa daciif yacquub ibnu yani yacquub ibnu xumayd laftiisa war baa ku jiray isxaaq ibnu ibraahimkanna waa isxaaq ibnu ibraahim asawaaf waa layin lxadiid inqiaacna waa ku jiraayo xasanulbasri lam yasmac min abi hurayra xaafid ilmizi tarjamada cubaydullaahi bnu طalxata alkhusaaci oo tahdiibu lkamaalka ayuu xadiidkan kusoo saaray min dariiqi yacquub ibnu xumaydkan bihada اlisnaad waayahay qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man kariha qofkii kahday an yuuطa'a in lagu istaago caqibaahu labadiisa cirbood yani qofkii ciribtiisa in lagu istaago kahday caqibaahu makhduudka sidaasaa ku makhduudaadka waxaa ku yaal caqibayhi baabun man kariha an yuuطa'a caqibayhi madbuucana caqibaahu baa ku taallo sidaasaana yaa moodaa qawaacidku inay ku fiican tahay amaa macnaha marka tarjamada macnaheeda maxaa laga wadaana macnaha waxay tahay qofka haddii uu cilmi barto calaaqada kala dhexaysase maxay tahay cilmiga ee culimada abwaabteedu ku jiraayo qofku markuu cilmi barto waxaa laga waxaa laga rabaa tawaaduc inuu cilmiga hoos iskugu dhigo oo u tawaaduco cidda wax ka baranayso iyo kuwa wax ka baranayo iyo ummadda inuu u tawaaducaa laga rabaa qof marka meeshuu saanta dhigaba saanta la dhigaayo oo qofka marka gadaashiisa un la soconayo een lagana hormaraynin lana dhinac soconaynin nooca xoogaa takaburaa geli karo taasuu diidaa marka takaburkaas ayaa la diidaaba oo moxamed alxafiid ibn cabdisamad kanuun almaqribi kitaabkiisa itxaafu dawi الtashawuqi wاlxaaja ilaa qira'ati sunan ibni maaja ee kitaabkan sharxiisa wuxuu ku yidhi ay an yamshiya axadun qof inuu socdo wara'ahu gadaashiisa fayata'a uu ku istaago maxalla caqibayhi meesha labadiisa cirbood ou dhigay uu ku istaago wa inamaa dakara hada albaab baabkan buu ibnu maajah sheegay fii kitaabi ilcilmi buu ku sheegay lianna da'ba almashaayikhi mashaayikhda caadadooda waxay tahay an yataqadamuu inay ka hormaraan calaa talaamidatihim ardaydooda fi lmashyi xagga socodka fanabaha marka wuxuu ku baraarujiyey bihaada kan calaa ana tarkahu owlaa arrintaa in laga taga inay fiican tahay yacni da-bulmashaayikh waxay tahay iyagu inay horeeyaan ardaduna gadaal socoto taas marka in laga fiican yahay oo tilmaama marka alimaam ibnu maaji qaala fi lmadkhal dabadeed marka faa-idou keeno wuxuu leeyahay madkhal ibnulxaaj kitaabka madkhalka wuxuu ku yidhi wayanbagii lahu ayda ay lilcaalimi caalimka waxaa u habboon an yataxafada calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda inuu yacnii ku ka ilaaliyo min mashyin inuu ku ilaaliyo dha ku xafido nafsadiisa min mashyi nnaasi macahu dadka inay la socdaan dadka inay isaga la socdaan wa min khalfihi gadaashiisa socdaan ayb haahey wayanbagii lahu ayda wuxuu yihi ay lilcaalimi an yataxafada calaa nafsihi nafsadiisa yani inuu ka ilaaliya oo dusheeda marka ka ilaalintou laasimsanaa min mashyi nnaasi macahu dadku inay la socdaan isaga wa min khalfihi gadaashiisa ay soo socdaan iyo wa min wadci caqibayhi labadiisa cirbood meeshau dhigay inay ku istaagaan ayb wa taqdiimihim naclahu kabtiisa inay u hormariyaan intay kabtiisa soo qaadaan ay u dhigaan ay hortiisa dhigaan ama ay kabaha hortiisa kula socdaan kabihiisa u wadaan ayb watikaa'ihi iyo inuu cuskado calaa axadin qof ilaa lidaruuratin sharciyatin daruuro sharciya inay jirta ma ahani yani wuxuu leeyahy qofku waxyaabaha inuu iska ilaaliyo waayo oo yani kabihiisa in lagu hor wado qof inuu gacanta saa intuu iska saarto oo iska cuskan yahay oo iska sheekeynaya isagana man qofkan kalena waa la saaran yahay waxyaabahaas marka lagama rabo waxaa la mid a haddaysan daruuro keenin qofkani maalan kabti waa loo wadaa isagoo iska sheekaysana kanna kabtii buu la taagan yahay waxaa la mida maro inuu korka uga haayo ama dallad haddii dabcan kulayl ou jiro qofku waa yeel ou yahay uusan qabso karin duruuf hadday jirto wax dhiba male arrimahaas laakiin in laga caado dhigto ka wadaa maa markaasuu wuxuu yidhi ibnulxaaj raximahu llah fa ina hada kullahu waayo wuxuu yidhi kanoo dhan mathaaratun min alkibri yacni wax ka dhalanayo waayo ka kacaayo kibir waalkhuyalaa'i iyo yacni faantan wa quwati nafsi iyo nafsadiio qofka uu nafsadiisu inay qiimi gaara la leedahay gaaliban sida badan wain kaana fii nafsihi mutawaadican arrintaa yacni kibir iyo waxaasay kicinaysaa iyo quwatu nafsi iyo khuyalaa inaad dadka iskala weynaato iyo waxyaabahaasay kicine wain kaana fii nafsihi mutawaadican inkastoo nafsadiisa dhexdeeda mutawaadicba ha ahaado laakin daahiru hadihi alafcaali afcaashan daahirkeeda tunaafi dalika qalbiga tawaaduca uga jira waa anfinay watajuru ila almadmuum arrin markaa yacni madmuum oo la naco oo la eedeeyana waa soo jiidaysaa watajuru ila almadmuum ilaa man raxima rabuka qofku alla unaxariis rabbigaa u naxariistay maahane wakafaa bihi waxaanaba ku filan oo qofka ku filan ama arrinkanba ku filan annahu mukhaalifun lisalafi madhabtii yacni dhaqankii salafka inuu khilaafsan yahay qaala caliyu bnu abi aalib cali wuxuu yidhi adaru maa cala alinsaani waxa qofka korkiisa dhibo yani adaru maa shaykan ugu dhibid badan calalinsaan oo ugu dhib badan cala alinsaani qofka korkiisa ugu dhib badan wad-u caqibihi meeshuu ciribta dhiga in la dhigo way ow kamaa qaala saasuu yiri wa wad-u lcaqibi almashyu khalfahu ciribtiisuu ciribta u dhigay macnaheedu gadaashiisuu socdaa way hadalkaas marka ibnulxaaj ayaa iskale marka baabkuna sidaasuu ku socdaa dadka qaarkood marka haddii aan waxyaabahaas loo sameynin waxay mooda in laga caado dhigta waxaa ku tusaayo oo arrintu kibirba iska tahay dadka qaarkood haddaan loo sameynin mashaayikhda qaar sidaas in lagu edab darooday oo dembi laga galay ayuu u malaynana naasaas lama raba na takalufkaas iyo dhibkaas qofku ma u fiicno وبه qال xdثnا أbو بكر بن أbي شhيبة qال xdثnا سويد بن عمر وهو أبوالوليد الكوفي العاaبد ثقة عن حماd بن سلمة عن ثابت عن شعyب بن عبدالله بن عمر wa شعyب بن محمد بن عبداللahi بن عمr ayب عن أbيهi aabihii marka hadda wxuu ka wadaa aabihiisii sare awowgiisa ka wadaa awowga aabo waa layska dhihi karaa شhucayb waxaa soo korsaday awowgiis cabdullahi bni camr ibn alcaas ee shucayb yaa dhalay isaga waa shucayb ibni moxamed ibni cabdillaahi ibni camr ibni alcaas awowgiis cabdullaahi baa marka soo korsaday awowgiiba marka can abiihi baa laga cabiray awowg waa iska aabbo ayb xadiidka inqiaac maahan in can abiihi moxamedka in laga wado mursal ou xadiidku yahay ha u qaadanin qaala wuxuu yidhi maa ru'iya rasuulullahi sal l slam nebiga lama arkin ya'kulu isagoo cunayo muttaki'an isagoo dengiigo qadu weligiis mutaki'an marka laba macnaa lagu macneeya isagoo dengiigo oo xusulaysan waana sida loo badan yahay ibnulqayim isaga wuxuu yidhahdaa mutaki'an wuxuu ku fasiraa mutarabbic markuu wax cunaayo sidaan lugaanta isku gashto wax ma u cuni jirin waayo sidaan marka fadhiga sidaana wuxuu tusayaa qofku inuu waqti dheer inuu fadhiyo iska rabo kaana kaana hamahu kullahu alakl bal rasuulku isagoo muqci ah oo yacni labada lugood ku taagan oo yacni salkana dhulka ka qaadayo ayuu saasuu u cuni jiray qofku markuu sidaas u fadhiyana nin waqti dheer fadhi raba ma aha ayb labadaa macnaa adigu lagu sheegaa macnaha horaana loo badan yahay walaa yada-u caqibayhi labadiisa cirboodna rajulaani laba nin ma istaagi jirin yani labadiisa cirbood laba nin ma istaa ma ku joogsan jirin oo ma ku istaagi jirin waxaa laga wadaa marka iska dhaaf dad badane xataa laba qof gadaashiisa meeshuu nebiga ku istaago lugta ma dhigaynin ayb meesha marka xadiidkan isnaadkiisu waa xasan sababtuna marka de nebigu tawaaduciisa isla inuunan jeclaynba qaala abulxasan abulxasan alqaطaan waa zawaa-idkii waxadahanaa khaazimu bnu yaxyaa wahuwa alxulwaaniyu ninkan terjamo uma arkin terjamadiisa khazim waa khazim ibnu yaxyaa qaala xadahanaa ibraahimu bnu اlxajaaj wahuwa asaamiyu hiqat yahimu qaliila nasaa-i bisa u wariyay ninkan qaala xadahanaa xumaad bnu slma markaa sanadka sidiisa qaala abulxasan waxadahanaa ibraahimu bnu nasrin اlhamdaniy whuwa alxaafid اlimaam almujawid muxadisu nahawand saaxibu اlqafiiz saasaa lagu naanaysi jire ayb dukaan ayuu lahaa marka basre iyo meelaha mase baqdaad uu ku lahaa qaala xadahanaa muusa bnu ismaaciil waa abu salma abu salamata tabudakiy alminqariy qaala xadahanaa xamaad bnu salma sanadka intiisa kale marka sidii horow raaca wa bihi qaala xadahanaa moxamed bnu yaxyaa huwa duhliyu qaala xadahanaa abulmugiira qaala xadahanaa mucaanu bnu rifaaca mucaanu bnu rifaacat asalaamiy layin اlxadiid kahiiru lirsaal ibnu maajah keliya uu wariyo qaala xadaanii cali bnu yaziid wahuwa alalhaaniyu daciif weeyaan isagana shalaan soo marnay qaala samictu lqaasima bna cabdiraxmaan yuxadisu can abi umaamata qaala mara الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama nebigu wuxuu soo maray fii yowmin shadiidin shadiidi اlxari maalin kulaylkeedu aada u daran yahay naxwa baqiici اlgarqad baqiic xaggeeduu soo maray wa kaana الnaasu dadku geedka garqadka ku badnaa saasaa baqiicu lgarqad loo yiri wa kaana الnaasu dadku waxay ahaayeen yamshuuna inay soconayeen khalfahu gadaashiisa dhabarkiisa falamaa samica marku maqlay sawta nicaali kabaha shanqartooda waqara dalika arrinkaa wou cusleeyey fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda waa ku cuslaaday oo arrintaa way ku weynaatay nafsadiisa nebigu ma jeclaysan fa jalasa waa fadhiistay xataa qadamahum amaamahu ilaa uu dadkii hortiisa hormariyey lianlaa yaqaca si ounan u dhicin fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda shay-un wax ounan ugu dhicin oo min alkibri ah shayga oo min alkibri ah sidaa marka dadka intuu fadhiistay nebiga ayuu dadkii iska hormariyey sidaana muxuu u yeelay wax kibir ah si uunan qalbigiisaba ugu dhicin waa sida uu u maleeyey raawiga yacnii raawiga sidaanay la ahaatay macnaa nebigu sababtuu saan u sameeyey inay sidan ahayd ayay la noqotay oo sindi isagu wuxuu leeyahay haadaa calaa xasabi danni raawi raawiga siduu u maleeyey waay faqad laa yakuunu sababu dalika waxaa dhici karta sababku inuunan kaa ahayn bal huwa gayruhu sababku in wax kale yahay kamaa sayaji-u fi lxadiidi alaati sababta sida xadiidka soo socota ku imaan doonto oo wuxuu dhihi doonaa yacni xadiida jaabir al-aati buu ujeedaayo gadaasheyda malaa'igta uga taguu yiri malaaigtaa soconaysa sabab kale marka xadiidkaas kala caddaynay wacalaa taqdiiri ana araawiya xataa haddii la qadara raawiga akhada dalika inuu kaa ka qaatay min jihatihi nebiga inuu xaggiisa ka qaatay haddii xataa la qadaro fayumkinu waxaa suuragala annahu qaala dalika nebigu inuu sidaa u yidhi litanbiihi si uu ugu baraarujiyo calaa dacfi xaalati اlbashar bani aadamka xaaladiisa dacfi daciifnimadeeda yani waxay ka dhigan tahay war haddaad bani aadam tahay arrintan kibir ay kuu keeni kartaa bani aadamaa tahay daciifaa tahay qalbigaaga wax inay galaana laga yaaba ee iska ilaali ee nebigu ilaahayda waxyaabahaas dunuubtaas kabaa'irta iyo waaba ka macsuum waanahu maxalun lilaafaati kullihaa xaaladda basharku yacni bani aadamku wuxuu maxal u yahay aafaad oo dhan lowlaa cismat اllahi haddii cismada alle aynan jirin alkariim falaa yanbagii lahu liqhtiraar marka inuu kadsoomo uma haboona bal yanbagii lahu waxaa u haboon ziyaadat اlkhawf cabsi badan wاlakdu bilaxwad sida dadaalka badan inuu qaato wاtajanubu can اlasbaabi اlmu'adiyati ila alaafaati annafsaaniya cudurada marka qalbiga aafaadka nafsaaniga waxyaa asbaabta keenaysana inuu ka dheeraadaa laga rabaa oo ay ka mid tahay arrintan وبه قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي قال حدثنا وكيع عن سفيان سفيان الثوري عن الأسود بن قيس وهو العبدي الكوفي ثقة حديثه في الكتب الستة عن نبيح العنزي نبيح بن عبد الله العنزي مقبول روى له أصحاب السنن الأربعة عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبigu wuxuu ahaa إdaa mashaa hadduu soconaayo mashaa asxaabuhu asxaabtiisu waxay soconayeen amaamahu hortiisa wa tarakuu dahrahu gadaashiisana waxay uga tegayeen lilmalaaئikati malaa'igtay u dhaafayeen xadiidkan isnaadkiisu waa صax xadii waa صaxiix baabu اlwasaati bطalab اlcilmi dardaaran biطalabati اlcilmi ardayda yacnii cilmiga kuwa dalbayo oo ardayda ah yacni sha'nigooda dardaarankiisa iyaga marka in loo dardaarmo wanaag iyo khayr wasaah marka waawga la kor dhigo yacni waa isim oo jawhari saxaaxa wuxuu leeyahy awsaytuhu wawasaytuhu tawsiyatan bimacnan wاlsmu wاlsmu ismiguna muxuu noqonaa alwasaatu marka dadka طalabatulcilmiga ardayda wanaag in loo dardaarmo wabihi qaala xadaثna mxamed bn الxariث bni rashidi اlmisriyu huwa اlmuؤdin صaduq yugrib wa min afraad bni maaja qala xadaثna اlxakm bnu cabdata wahuwa الrucayniyu basriyu nazla misra mastuuru ninkan majhuulxaal can abi haaruun alcabdiy cumaarat bnu juwayn ayaa la yihaha magaciisa matruukun wamutahamun waa matruuk watuhima wamutahamun waana mutaham weliba nacam oo waxaa lagu tuhumay kadib iyo been shiicina waayahay rawaa lahu albukhaariyu fi khalqi afcaali اlcibaad wاtirmidiy wbnu maaja can abi saciidin alkhudriy can rasuuli اllahi sal l slama qaal sayaأtiikum aqwaamun dad baa idiin imaan doono yatlubuuna alcilma cilmiga raadinayo faidaa ra'aytumuuhum haddaad aragtaan faquluu lahum u dhaha marxaban marxaban meel waasacaad haleesheen yani soo dhowaada soo dhowaada biwasiyati rasuuli اllahi sal l slam dardaarankii nebiga kusoo dhowaada waqnuuhum yacnii raalligeliyana waxbara waqnuuhum yacnii waxbara oo raalligeliya waxay raadinayaan siiyo qultu lilxakam moxamed ibn alxaariث ibni rashid baa wuxuu leeyahay alxakam ibnu cabda baa waxaan ku yidhi maa uqnuuhum maxaa laga wadaa qaala callimuuhum barow wabihi qaala xadaثna cabdullahi bnu caamir ibni zuraara wahuwa abu moxamed alkuufiyu saduuqun qala xadaثna اlmucala bnu hilaali wahuwa abu cabdillahi طaxaan itafaqa الnuqaadu calى takdiibihi kadaab inuu yahay xadiiu min afraad bni maaja can ismaaciila waa ismaaciil bnu muslim almakiyu abu isxaaq wa kana faqihan ضaciifa اlxadiiث tirmidi bnu maaja u wariya qaala wuxuu yihi daklnaa calى اlxasan xasan اlbصri baan u galnay nacuuduhu anagoo soo booqanayno xataa mala'na albeyta ilaa aan gurigii buuxinay faqabada rijlayhi labadiisii lugoodoo isku laabay uma qaala wuxuu yidhi dakhalnaa calaa abi hurayrataan usoo galnay nacuuduhu xataa mala'na albeyta ilaa aan guriga buuxinay faqabada rijlayhi buu laabtay uma qaala dakhalnaa calaa rasuuli illahi sal l slama nebigaan u galnay xataa mala'na albeyta ilaa aan gurigii buuxinay wahuwa mudajicun isagoo u jiifo lijanbihi dhinaciisa falamaa ra'aanaa markuuna arkay qabada rijlayhi labadiisu lugoodou laabtay uma qaala wuxuu yidhi inahu sayaatiikum inahu shaaniye sayaatiikum waxaa idiin imaan doona aqwaamun dad min bacdii gadaashay yadlubuuna alcilma kuwaasuu cilmiga dalbayo faraxibuu bihim soo dhoweeye waxayuuhum salaama wacallimuuhum bara bara qaala wuxuu yidhi faadraknaa xasana dhahayo faadraknaa waxaan waan soo waxaan soo haleelnay wallaahi baan ku dhaartay aqwaaman dad maa raxabuu binaa nama soo dhoweynin walaa xayownaa nama salaamin walaa callamuunaa nama barin ilaa bacda an kunnaa markaan ahaanay ka gadaala maahane nadhabu ilayhim inaan yacnii xaggooda aan aadayno ilaa bacda an kunnaa nadhabu ilayhim ilaa yacni markaan iyagii yacni noo nama soo doonanin markii hore markaan ahaana inaan iyaga aadaynana fayajfuuna waana gooynayeen haddaan u tagnana waana gooynayeen ahlucilmiga qaar marka waxay ku tageen awalan qowlulxasan markuu leeyahay kan ah yuxmalu yuxmalu calaa man adraka min gayri saxaabati radia allahu canhu dadkan xasanulbasri uu ka waramayo saxaabada ma aha waa gayru saxaaba dadkii aan saxaabada ahayna taabiciintii ahaa ilaa taabicigu taabiciin wax waa ka weri karaa maogtahay marka dadkaa kale saxaabada ma lagu xambaarayo gayru saxaaba lagu xambaaraya ayb fa ina akthara cilmihi inamaa akhadahu min gayrihim waayo xasanulbasri cilmigiisa inta badan saxaabada keyrkooduba ka qaatay injaazulxaajaha sidaasuu tilmaamay ayb walaa callamuunaa wax nama barin ilaa bacda an kunaa nadhabu ilayhim ilaa markaan ahaanay inaan u tegayna ma ahani fayajfuuna waana gooynayeen ayb marka xadiidkan khabar weliba aad daciif oo bal waa mowduuc waayo almucalla bnu hilaal baa ku jiro ninkan itafaqa nuqaadu calaa takdiibihi xasanulbasrina abu hureyra maba soo gaaya ma yacni waxba kama maqlinaa ujeeda wbihi qala xadaثna cli bn mحamed qala xadaثna cmr bn mحamedi الcanqaziy wahuwa abu saciid alkuufiyu hiqat rawaa lahu الbukhaariyu tacliiqan wmuslim alarbca qala akhbarana sufyaan can abi haarun alcabdiy qaala kunaa waxaanu ahayn ida atayna aba saciidin اlkhudriy haddaan u imaano qaala wuxuu dhahaya marxaba bwasiyati rasuuli اlahi sal slam dardaarankii nebiga kusoo dhowaada yani marxaban saadaftum makaana ruxban ayaad haleesheen biwasiyati rasuulillahi aadnaba ku haleesheen ama kuwii rasuulku ka dardaarma haddaad tihiin ina rasuul haddaad tihiin kuwa yaa wasiyata rasuulillahi oo kale ka dhiganta ina rasuula allahi sal ly slam rasuulka qaala lanaa wuxuu nagu yidhi ina annaasa dadka lakum waxay idinka idin idiin noqonayaan oo idin yihiin tabacun kuwa yani tabac waa idin raacayaan kuwa idin raacsan bay idin yihiin wainahum iyaguna saya'tuunakum waa idiin imaanayaan min aqdaari lardi bay idinkaga imaanayaan dhulka yacni geesihiisa daafihiisa yatafaqahuuna fi ddiin iyagoo marka dalbayo inay fahmaan diinka yatlubuuna alfiqha fi ddiin faidaa jaa-uukum hadday idiin yimaadaan fastawsuu bihim khayran wanaag u dardaarma kan marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro waa daciif jidda waayo abu haarun alcabdiy isaga ayaa laftiisa dacfi axgaa ku jira waana soo marnay ayb laakiin guud ahaan un marka daalibu cilmiga isaga in loo noqdo in loo tawaaduco oo baahidiisa la daboolo oo buqyadiisa iyo waxa uu rabo la siiyo oo waxyaabahaas iyagu markaa wax aada u qiimi badan wey taas marka iyada waa la sameynaya ayb oo nusuusta kale caamka ah ayaa loo qabsan karaayoo loo daliishan karaa ayb oo isaga marka abu haaruunkaas cumaarat bnu juwayn matruukun wa mutahamun bilkadib buu ahaa laftiisa mar waa kan daciif jiddan wey xadiidka uu ku jiro matruuga ama mutahamku waa daciifun jiddan qof kadaab la yidhi kau ku jirana waa mowduuc baabkan markaa xadiidyada uu u sheegay dacfi baa ku jira hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi wali